wadooyinka laga sameeyay shiido lisdul saaro ayaa dowlada koonfur galbeed qorsheeytay in la dhisaa jidid badana waliba hadda la dhisay afarajida afarna hadii dhismidii gacanta lakahaya liniyo dhimanyiga haanaseyti oo laga dhisaya goobayo deganyiga dadka barakacayaalka ee degan duleedka magaalada baydhabo siyo ondeeranga adeegadayo ambaahanyiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud reedandhisowka guriyeynta koonfur galbeed soomaali mukhtaar maxamed aadan oo weheliyaayaga agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi sheekh xuseen howlwadeenada iyo injineerada wasaaradda iyo kormeeraga mashruuca dhismo wadooyinka shiido laka sameeyowa iyo wasaaradda kadhisaasi haanoo ku mid ee wadooyinka magaalada baydhabo siiyeen ku qeyb qaadata horumarka iyo ganacsiga magaalada mid ku mid a injineerada wasaaradda howlaha guuda iyo ku hadalay dhismo wadooyinka ku dareera magaalada baydhabo use ono xusay in yar dhowaan la hagabgabeeyi doonaa
geegsiisnargaxtanpamayahabooganaynoo injineeradii iyo wasaaradda howlaha guud ana iyo agaasimihii wasaaradda howlaha guud iyo cabdifataax xusuna fakalboyntiga jididkii hore baan socday shaqooyinshe oo maalgelyaasii ilow iyo k f w waddada un hadda surugno waddadii baahyaw waddadaas oo ah lama kilomitr sinbaaraga haytan howlaha talaha qabada maybuwa hambeeski iyo sabeeski buwa talaka jara beeski iyo sabeeski obanka gudubnana may la saara doonaa dhagaxaantii la saara doona waddadun may baan nagada doonta faa'iido badan may baan suubi doonta idbska oonba kaamamka magaalada banaansha degan iyo magaalada iyo iska hiridoom waybaan eedanka faa'iidaysado doonaha dadka kaamamka degan magaalada banaansha degan wadadan sadeeba mayba sidookalka qayb gaada doonta horumarka iyo ganacsiga kobac ganacsigana ka qayb gaada doonta wadda eed muhiiman oo awalna dhab laka qabay may rajeeyayaha sanadku inta ka dhammaan wadooyin badan oo nooc oo kale inta magaalada la kaergeli doona dhammaan maamulka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iidanka mahadnagaan sida quruxda badan la dhismooyinka iyo dardarkan ka socdan iyadaa mahadsantiin asalaamu calaykum wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guuda reedandhisowka guriyeynta koonfur galbeed soomaali mukhtaara maxamed aadan oo booqday wadooyinka dhismo ku socdena use-ona sharaxad gubiya wadooyinka la dhisaye iyo haandhimanba iyo muhiimadda wadooyinkii inlata dadka barakacyaalka maanta waxaan soo booqannay mashruucii dhagaxdhigga oo soo bilowday kii jididkaasoo lasoo dhisay afar ka mid ah kuwa hadda socdana ay yihiin afar lixna ay dhim yihiin insha allah waxaan rabnaa in howshaas sidii uu suurtagalsan loo dhammaystiro si loo gaaro horumar iyo barwaaqa mashruuca dhismo wadooyinka shiido laka sameeyay iyo bilaawaday sanadkii labada konton iyo sagaalkii maadaama dhibaato badan iyo ka qabena shacabka burburka muddada dheer ee ku jari wadooyinkaasiya